samayo shacabkiisuna caawiyo ayaan loo baahan taasaan horumar ku gaari kara marka qof walba makada xabisanahay waa deen kala waxaasoo qabanaya oo waxaweye hagoorta waa ka baxa akaano culimo halkaa muday habaankooda lamadooda waxaan rabaa waxaan hortiina ka sheego markii haddaan ku guulayso inta la isugu yimaado hadalkaa maalintii tiri waxbaa ka soo noqdaan laqon laakiin waxaan ina dab noqdaan baan jecel madalayaal iyo marwayn waxaad arkaysaan xaaladaha dhalinyaradi caaw taariikh bay ku dhamaayeen dhalinyaradi caaw waxay ku dhamaayeen muxuha shaqalaan dhalinyaradi caaw waxay ku dhamaayeen burcadeen ogasaa kabadaa ku xiran eegasaa dhawaaqaysan dhalinyaradana waxaa laga taariikh waan ka saaraynaa shaqa abuur baan u sameynaa badda ilaahay badda ayay baleeyihiin khayraadka dadka leeyihiin waxooda wax looga soo saaro oo caqlooda isticmaalaan oo talo loo helo oobaqa lagu helo taas ayaa muhiima ee laga ilaaliyo taariikh iyo burcadbareed iyo dil qabiil intaba laga ilaaliyo oo inagaan dad sharafka kala ilaashada dadkoodana ku dhaqma oo dadkooda ku nool oo ummadooda wax tara oo hooyadii dhaxshay wax tara oo eedii wax tara inay noqdaan baan jecelahay buntland laamigan keliya maaha buntland laamigan baa dad ku yaqaan buntland xabayshoodiya qodox ka soo baxa meesha badda intan gol badaan golku adag cabdiin iyo badaan inta hawshin meesha iska daraan waxaa weeye waa ifaasga meeshas ama ama loo yaqaano ama loo yaqaano sacasay xarunta ugu qaanaadaa sacasay gaada xarunta raasgardafi jamaabka cabdida raasgardafi caloosha dawlana wataasa malatayka meesha maanta barwaaqada aan ku ilahay meesha waa saddex barwaaqada haway waxay leedahay meesha boqolkii toddobaatanka lugeysiga puntland halkaas ka socda barlamaanka beriyada xooggeeda halkaas baa jira saddex waa dhul dalxiis oo haddii lagu tarbeeyo adduunka lagu imaan karo dalxiis lagu imaan karo dhulkiina waa xirinayo wada male meelan male male waxa weeye dhulkaasna waxaan rajaynayaa waddanka inta laysu furo inaan laamigan keliya aynan ictimaadina oo laamiganka inaan ku ekaana inaan dalka calooshiisa furo oo dalku isu furmo oo barwaaqo inaanu ka faa'idaysano oo aanu gaarno heer isku filaanshaa anu waxaan jeclahay haddii halkaan laba sanolaba sano gaarsiiya aan ku guulayso laba sano gudahood wax badan qabsoomi karaan isbeddel amaan karo ayaan kula joogay siyaasad bisel bisel innagu ceeran ma cunno muslim baana aan gaalada ceeran ka cunto marka yacyooda ceeran ma cunna wax bisel oo si fiican loo dubay siyaasad loo dubay taas weeye badda horumudkeedha noqon doonta maalintooda halkaan orgoor marka aynu dadku waxay fursateen gool laba saddex waaye laakiin gool laba saddex iyo faham waaye haddaan gool laba iyo saddex oo kasii badan sheegaya kow waxaan rabaa waxaan ka baayaa ganacsatada ganacsatada runtii dadaal weyn bay ka sameeyeen puntland waa shaqeeyeen waxbadan bay qabteen hase yeeshee waxa weeye inta hadda ku arkay dee waxaa lagu leeyahay warshad biyo iyo warshad cabitaan soo saartay iyo waxaasina uma filan waxaanu u baahanahay ganacsatada marka dadkuda siyaasadda waxaa ganacsata in la habayo in la isku leexiyo in ganacsatada warshada loo keeno dowladda warshada ma samaysa dadkay abaabushaan warshada kulle meelaha qaarkood waa waxaa- waxaan u baahanay warshada hargaa waxaan u baahanay warshada bayada bayadaha iska guranayo cumaa baantay waa la- waa warshadaha loo sameeyey waa la baakadayaa geeyabay joogtaa waa la dhoofiyaa innagana macaadka waxayna ku shaqaysan mayno waxaa weeye marka ganacsatada waxaan rabnaa ay u gudbaan heer warshadeed oo ay ka baxaan dowladna ay dumay ka keenaan oo ay dekada keenaan oo heer warshadeed ay u- ay- ay u gudbaanoo wax soo saar ay noqdaan taasaa ugu qiimo badan ganacsatada marka waxaan leeyahay idinkana waxaan rabnaa insha allah hadii ilaahayna gaarsiiyo inaan barnaamij dhaqaale kaabi kara inaanu samayno ganacsatada u samayno oo ganacsada noqoto xoogga ganacsi iyo xoogga dhaqaale ee dalka puntland jooga noqdaan meelka puntland ay joogaan galabo culimada culimada walaashada culimada waxaa leeyahay culimada waxaa loo dhibaayo wacyigelin culimada waxaa looga baya dadka hanuunin culimada waxaa looga baya laakiin inaysan inaysan dhinac kale loo leexin oo dhinaca saxa dhinaca sax ayaan ugu wadaan oo tan ilaahay jireeya inaan ugu wadaan baa culimada leeyahay shaqo fiicanna waa haysaan diintu waa asaaskeena qof diin diinaan lahayn diin laawaay waxba ma taro inaad ku wacigelisaan ummaddeenna diinta aad ku waanisaan aad tidhahdaan wax wax ku qabso qofka almu'min alqawiyu khayrun min almu'min daciif qofka mu'minka oo ilaahay caabuda oo shaqaysa waa ka khayr badan maadaama masaajid iska galo twenty-four hours labaatan afar saac oo ilaah ilaah ilaahay cirka kaaga soo ridi maayo dahab iyo xoola kaaga soo ridi maayo laakiin ilaahay caabud ilaahay bari shaqayso shaqaada qabso taas culimmada runta intaas aan leeyahay saddex aqoonyahan aqoonyahanka waxaa la yidhahdaa aqoontu ma dhimatay qofkaa dhinta aqoonyahanka waxaa leeyahay aqoonta raggeenii soo shaqeeyey oo aqoonta lahaa waxaana aqoonta in laga faa'iidaysto waxaan arkay rag badan oo aqoonyahana oo berow iska fadhiya waxaan arkay rag badan oo halkaa iska fadhiya warada aqoontu ma dhimatee wax ka faa'iidaystay waayo aqoontu waa xirfado badan tahay xirfado badan baa dadkaanu yaqaanin inaan dadkaana ka faa'idaysano aqoonyaanka laisku duwo oo nin walba xirfadiisa uu dalkiisa uga faa'ideeyo ayaan iyadana rajo ku qabnaa oo aan abaabul u samayno oo aan isku xiro oo aan u samayno baal muxuaha urur aqoonyahana oo farsamooyinkooda dadka ku caawiya oo muxuaha shaqadooda iyo xirfadooda la arko oo dalkan dhibaatada ku jirta dhinacooda ka qayb qaato ka saarana aqoonyahanka taasaa leedahay dhalinyarada wiilal iyo gabdho waxaan idinka le waa ka hadlaya taxriibka daaya muraabeynta ka baxa shaqa shaqaa laydin abuuri doona dad shaqeey noqda waxbarta waxbarashadiina dowladseedaba haddaa intiina jaamacad ka wada baxdaan dowladdeeda ma shaqaalayn karto dowlad intaa qaadi kartaa ma jirto laakiin waxaa loo abuuraa shaqo ay ku shaqaysaan dadka oo wax kala soo baxaan ayaa loo abuuraa iyagana waxaan leenahay inta oran ka hadlay dhallinyaroy haddaa tiin wiilkaa gabdhaba tiinba ku kalsoonaada dalkiina ku kalsoonaada ku kalsoonaada eheladiina ku kalsoonaada inaad mustaqbal ka higsataan dalkiina dal ajnabi inuusan waxba idin tari doonin taasna maskaxda ku hay ugu dambayn ugu dambeyn waxaan leeyahay shimada shimadu waa buddigii dhismaha buntland shimada waxaa weeye runtii sharaf iyo karaama ay ka muhiin bulshada buntland waxaan leeyahay shimada sharaftooda iyo karaamadooda iyo nabaddoonadooda karaamada sharafta in la ilaaliyo waayo iyagaa dastuurka ka sokow dastuurka sharciga ee dhaqanku waa iyaga in iyaga looga dambeeyo wixii taa lagu weydiiyo dhibaatooyinka jira oo dilka ah oo macnadarada ah oo dadku isku leynayaan sida hadda midii maandhowta beeldaajaha beeldaajo maxamed calimasaarkiisii looga hadlayey oo u baahan lafteeda in la dhammeeyo si dhaqsaa loo dhammeeyo waxaasoo dilkaana in laga kaaftoomo isimadaana runtii waa buldiyihii puntland asaaskeeda iyo horukaceedaba iyagaa looga dambeeya ragga iyou soo xoraya xildhibaanada xildhibaanada soo xoraysaan waxaa laga noqdeen kuwo mabdale kuwo sharafta dhowraya kuwo karaamada dalka dhowraya kuwo magaca dalka dhowraya inay noqdaane inaysan noqon marmuuniskan igaga waa dhibe igaga inaysan noqone shan sharafta ilaashanaya isagana dowladdu sharafto oo lagu sharfo in in hab maamuus loo sameeyo oo xildhibaan u qalma inuu noqdo dalka inuu noqdaan waa rajeegana sunadana ilaahay waxaan leenahay idin fuliyo idinkana soo dhowaan leenahay waxaana in ballantiga tahay haddii aan ku guulaysto sharaxnimadan isaguu sharaftii karaamadii lahaayeen inay heli doonaano majlis gaara noqon doonaan gaar u fadhiya inay noqon doonaan gabagabadii alle halka cali wajida waadhe waadheere maba dheeraan tobantaa haddaya waayo waxaan leeyahay inaan aad iyo aad inkagamahay celiyo waxaan leenahay run ahaantii sharafta iyo qiimaha habladan ka soo mujisan waa idinkaga mahadcelinayaa aad iyo aad baa idinkaga mahadcelinayaa waxaan leenahay run hadda kulliba inaan ku dhawaaqaede safar baan geli doonaa waxaan sii marayaa qarro waxaan sii marayaa garowe waxaan sii marayaa gaalkacayo intaasna ummadda shacabkana waa sii arki doonaa haddee kulliba markii waktigu soo dhowaado ayaynu isu imaan doonaa idinkana khayr baan idin rajaynayaa iyo baraare laakiin midnimada ogaada wadajirka ogaada ixtiraamka ogaada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat allah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أبو معتلهي جنرال محمد سعيد فرسي مردن وقت قوائنا ومركبنا وصوت أرسلنا هذا لو حنوف بنا بوكي سياسيين وحنوف يلي قدومي هنا بأهرباك سعيد حزم مدن سعيد سعيد حتى شريك كلم كلم الشورى
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مركب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله خير على معله وقت جواز أمنا والبغل وكم مدة بيجوا لكن هذا وصية لنا يا حد الله marka hore waa soo dhaweynaynaa musharaxa madaxweynaha janaraal maxamed xuseen morgan annaga waa nacsubay kolay dadun hadal hayay inay yaro wax doonayaan baan ka mid ahay wuxuu noogu yeeray wuxuu og yahay hadduu kursiga helo inaan taageerayno waxaan intaa ugu darayaa kursigu haddii qayda ku jiro janabka ilaahay ha siiyo intaasaan ku toogayaa waxa kale oo aan dareenayaa kollay waktiga ku soo beegay de wakti waxaa laga hadlaa horumar wakti kaabayaasha laga hadlaa oo dowladda hadda joogtaa ka hadasho waa dhaqaalaha wakti xaalad adag oo xaalad dagaal baa lagu jiraa anigu in dagaal maahayo hadee isagaa isagaa iga jaansoon haddeen haddii haddii udilaan puntland hadday dagaal gasho haddaanba waxyaabo badan baa iska jiray haatan waktigeeda aan ku dhawaaqana dadka ku talin doonaa ka mid ah yaan la dagaalamayna dagaalada hala joojiyo oo yaan la dirinaya nabadha lagu heshiiyo dhinac kastaba intaa haddaan ka gudbo musharaxiintu waa sidii sheikhu u sheegay waa badan tahay sax weeye waxaanu hadda u qaybsannahay laba qaybood suge musharax il madaxweyne iyo damceed musharax musharax madaxweyne marka anu damcayaasha ku jira qolada damcday qolada qolada dhaxalkooda sugaysa kuma jiro yeelkadeeda kursigaas waa loo siman yahay dad buuxa oo wanaagsan oo ilaahay oo khayr qaba allah ku beego janakana waa ugu ducaynaynaa xilligani waa la joogaayo inaan la siiyo
warar badan oo kale oo haatan meesha laga warkaana ma jiro waktigaas ka gaaban ilaahay wax ka baryana tala khayr iyo wax khayr iyo meel khayr in ilaahay arrimaheena ku dhammeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا ما سيها جدوبية هو البرلمانك وقتك وانه يراو بيو حنشين يسا صوت الوقتك انه صدابيو حتى لو حكو صدوه يا دكتور ياسين فارح عطب سياسي دكتور ياسين فارح عطب
بسم الله الرحمن الرحيم تمام ummadda meesha isugu timi siyaasiyiinta muslimada culimaauldiinka ururada haweenka iyo waxbaradka dhalinyarada waxaan ugu salaama boqol iyo afar iyo toban boqolaad assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan soo dhaweynaynaa dananka waan soo dhaweynaynaa jenaraal morgan waa naga midan yahay awalan waxaan rabaa dananka lagu sheego horta dadkii miitiga intii soo dhisay isagoo intii dhamatay buu loo sheegay annaga waxaan sheegayaa inta nool oo aniga nagu horeeyo oo maxamed cabdi cali ku xigo oo cabdulaahi siciid samatar ku xigo oo xasan abshid ku xigo dadkii puntlandii wax ka dhisay waa badan yihiin intaasna waa idiin sheegay waa intaan dhan oo wadagu uu ka tegey halkaan hada kuma jiro waxaan kaloo idiin sheegayaa kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii jenaraal jenaraal kaysan awar oo ahaa nin general oo dagaalkiisu u guuleystay dhammaad corbenshin laga dhigay oo baariis jooga ayaa waxay u tegay laba sano toona maraykana oo republikaana waxay leen maanta waan ku baahannahay kaala isa sharax sidii buniyada waa sharaxay waana wadayay anaase waxaa la malanaha dananka dad baa ugu tegay beske oo yidhi kaala isa sharax marka dansow halka wuxuu ku socdaa ballan buu ku socdaa tan labaad waxaa weye kalanku waa dhowru tegayaa cumaan cumaanna waa dowlad qarya niman waqtigaan dambe soomaaliya waxaa qabtay niman caraban qadan iyo baxrayn iyo abudagey kolay isagu cumaan buu ka yimid dalkiisa ma maraa tan kale waxaan idiin sheegayaa annagu baagi joornay nairobi cabdiqaasim ibn waxyuuna ahaa galanku wuxuu noogu yimi kismaayo kadibna hoteelka ayuu ku soo tegey korbuu naga qabsaday ilaa hal mayana qof baa yimi oo saaxiibadiisa ilaa meesha hoteelka naga ka saaray marka hadda jarabku ma idiindiina saaxiibo badan buu leeyahay saaxiibadaasna meelkasta waa joogaanay annagana waxaanu rajaynaynaa in ilaahay ku guuleeyo tartankan siduu sheegana maaragtay shaqaaluurka loo baahan yahay dhalinyarada anigu waxaan ku talinayaa dalakiisa waxaan leeyahay adigu waxaa bilaabina amaraya dhinaca raascasayr tag xagga soo wareeg markaa kadib qabdooda garow aad dadku waa badanyihiin waxaan u rajaynaynaa insha allah tartankaas dad badan baa kartamaya kii ilaahay siiyay noqonaysaa maadaama hadda muslinku ugu horreeyey buu yahay هذا يصير الأمر في هذا إلى سوده ومجرد تاجمع السلام عليكم ورحمة الله aad buu mahadsanyahay sida waqtiga u dhoweeyey siyaasi doctor faarax yaasiin casan haddana waxaan kusoo dhoweynayaa waayo waayo waayo waayo waa siyaasi jaamac beeldaaji xaaji cabdulaahi bale tafadal mashkuura
السلام عليكم ورحمة الله أمانتي والسلام عليكم إن- وأنت عارف ما أصلي هاي
horta bal waxaan u dhaxlaya kan musharrax cabdiraxmaan dadban dadban dadban anuu in badan baan aqaanaa soo warheed baa soo socda xaafadda xaafad carabeed soo warheed dhowr dheer ah soo warheed abdooda soo waa iskuul huli jirta waan soo gaaray laakiin nin yar baan ahay marka bacdi markuu ruuska aadayo waxbarashadiisa ayaa musharraxnaanku baxay anu weli iskuulka ma dhammayn reerboon dheeraa isla ahayn intaasoo dhan baan aqaanay naanaysa marka siday u baxday iyo magarii hore baa jikalo baa la oran jiray waagi hore nin firfircoon oo siyaasadda ilaa lixdankii aad wuxuu ahaan jiray mucadlada guddoomiyahooda mucaaradka iyo mudaahiraadka iyo waxaa sameeya halaakin yar baan xaafadda dhowr dheeraa soo degay anu reer maqaamiyaalo koogaar baan koogaar buu iga sii jiray sambuuska iyo xaas marmar marka kulley waxaan ku kasbanahay ninkaa inaan taageero ninka intaan aqaanay waxay odhan jireen marka ruug cadaanin soo rogaan celi ninka waa taqaanay nabdo weeye weliba wuxuu isku soo beegay waqti muhimada baahi muhimada ay jirto waqti waxaa jiranayaa rajul muhimaad sac qofka loo baahdo waqtiga adag isna waa dareemay waxaan filayaa inuu siciid suu sheegay in badan ka horreeyayo siciid waa siyaasa caaliya dhammaan marka warkayga waxaan ku soo koobaya war haddii uu sharaxay warkayga waxaan filayaa inuu ku guulaysan doono waana ugu ducaynayaa waa mahadsantied
aada buu mahadsan yahay waan la yaabay u maleynaya waxa weeye waa adduunyo waa adduunyo waa kolba heer waxaan kusoo dhaweynayaa musharaxiinta mid ka mida musharaxiinta soo socda oo maantana martiino ah waa musharax janno gale janno gale falyatafadal mashkuura
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan ugu mahad celinayaa reer boosaaso sida qadirinta iyo mudnaanta leh oo ay u soo dhoweeyeen ama u soo ajiibeen musharaxnimada maxamed saciid morgan maxamed saciid mid baan ugu ducaynayaa waxayna tahay mid anigu aan ku ducaysto ama aan dadka weydiisto inay iigu duceeyaan waxaan ugu ducaynayaa haddii isaga day wuxuu u socdo ay shar tahay oo ama dadka shar ku tahay ama isaga cibaadadiisa iyo caqiidadiisa meel ka ridaysa in in ilaahay wax dhaama uu ugu bedelo haddii khayr ay tahayna waa geesigii aan naqaanay in ilaahay u fududeeyo intaasaan ku ducaystaa intaasaan ugu ducaynayaa waxaan rabaa munaasabada tan anigoo inii soo socda inkastoo waqtigaygu aan reer boosaaso ahayo aan baryahan doonayay isimada boosaaso in sijilka qoritaanka aan lagu qoro beeshayda inay boosaaso degan tahay waa soo socdaa taas waa imaanaysaa laakiin waxaan rabaa inaan isimada u sheego hal arrin sida maxamed yidhi isimadu waxaa weeye waa buddigihii maanta nabadda iyo dowladnimada aan harsanayno haddii aynan ayaga ahaateenna ma jirteen mana jireen waxaan ka codsanayaa in waxaa la yidhi faraska waxaa loogu dhuftaa usha inuu kasii barsho waxaan inaga codsanayaa haddii la rabo in waddanka la soxo oo badbaado dhab ah oo isbeddel ah la sameeyo adinka inaga go'daaye inaad keentaan xildhibaano dadka u naxaya oo waxbedel wax bedeli kara xildhibaanadu waxaa weeye waa halbowlaha waa laanta ugu weyn ee dowladda hadday naga xumaadaan labaatan sano hadda sideed iyo toban sano weeye waxa aan ku jirno kuma jireen haddii sagaal iyo toban sano weeye haddii la heli lahaa dad garanaya waxa dadku doonayo dadku wuxuu doonaya waxay ahayd saddex sano dabadeed in dib loogu soo cesho lahaanshihii dowladda dadka si isimadu u nastaan weli waa aynu nasin laayihiin kolka waxaa inaga codsanayaa inaad keentaan rajig ayna nasin lahaa dhallinyaradaasna badbaadi lahayd wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس hallayla soo dhoweeyo waa qudligayaasha ummadda soomaaliyeed baan hadda u gudbay ugaas xasan ugaas yaasiin falyatafadal istiba si fiican hallayla soo dhoweeyo ugaaska ugaas xasan ugaas yaasiin falyatafadal mashkuura فليتفضل سيدي على اللي لسه دوي وقاسي على اللي لسه دوي هلا يكبر ويكون
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم khiyaartan meesha isugu timid dhammaantiin rag iyo dumar waa salaamadeedii salaan kadib waxaa si gaar u salaamaya jenaraalka musharaxa ah maxamed saciid xirsi murdin